بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maantay taariikhdu tahay sideed labaatankii bishii saddexaad laba kun labaatan iyo saddex waxaan rabaa in aan la socodsiiyo bulshada reer Bareer gaar ahaan ganacsatada marka hore dadkii nooga dhintay dhibaatooyinkiina gaaray ilaahay naxariis janna ka waraabiyo dadkii ku nooga dhaawacmayna caafimaad taam Allah siiyo ganacsatadii iyo dadkii ku hanti beelayna ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo intaa kadib waxaa soo kordhay oo aad la socotaan in eh, magaalada moogta maciishadeeda kor ay u qaadeen ganacsatada sida xogaha aan ku helayno Een, howlahaas een, shir maamulka dambiyada ay isu yimaadeen saakay toole waan isaga wareysan howlahaas waxaan go-aamin in een, aan la aqbali karin xilliga lagu jiro iyo duruufaha lagu jiro Een, in bulshada eh, sicirka kor loogu qaado maciishada saas darteed waan ka codsanaynaa ganacsatada hadduu ilaaha yidhaahdo Eh, idinka oo tixgelinaya bisha ramadaan oo lagu jiro idinka oo tixgelinaya dhibaatada dhacda iyo barakaca dhacay iyo dadka een, wax la-aanta ah oo bannaanada tuuran in een, wax sicir ahaan kor loo macnaha raashinka maciishada aana kor loo qaadin oo sidii hore ay ahayd xilligii roobka intuusan imaan ka hor eed ku wadaan hawsha Een, intaas way ujeedka ilaahay idinkii Een, idinkana wax idinka burburay oo biyaha ay idin waxyeeleeyeen bedel khayr qaba allah idin siiyo laakiin idinka oo mogta duruufahaas eh, tixgelinayna sidaa shisha maarabna hadduu ilaah yidhaahdo Een, waana isaan maqalnay ganacsada inta badan waa isma maqalnay waa la wadaagna xogahaas Een, miyigiina waa idiin marinaynaa marka sidaas oo la socda hadduu ilaah yidhaahdo xilligan lagu jiro walaalayaal walama aqbali kara een, sicir barar bulshada hadda ay dhibaato ku jirtaa oo aan gargaar u raadinaynaa marka wixii eh, qofkii door ama laba haystay in haddana wax uu ku gato uu waayo oo moogtahay dad gaajo bakhtiyaan lama aqbali karo Een, sidaa darteed howlahaas een, ka fogaada dadka si caadi wax oga gada yaanan dadka la masalafinin yaan dadka dhibaato loo geysan yaanan duruufaha looga faa'iideysan Een, raashinka qiimaad kusoo gadateen iyo qiimaad ku geyseen hore ku gada Een, waa laga baxayaa duruufahan insha allahu tacaala roobka waa barwaaqo laftiisa ah, nimco ah Een, wixii dee dhacay oo iska moogtahay tooda ay gashan waa ku dhinteen marka intaas maarnaa inay la socodsiin aad baa umahadsantihiin ganacsadaas moogtahay waa waa waana seexeynaynaa Ee, waana ka codsanaynaa waana oga digaynaa oo de haddii een, howlahaas ay sii socdaan inaan tallaabooyin qaadna imaan doonto oo aan iskama fiirsan darno insha allahu tacaala laakiin marka hore waan ka codsanaynaa inaad howlahaas moogtahay ka joogsataan Ee, waan kaga naseexeynaynaa bulshada si caadi ah inaad wax oga gadaan danyarta ah waxba aanan haysan oo iyaga duruufaha iyo moogtahay daadadka ay waxyeeleeyeen oo aan looga faa'iideysan waqtiga iyo duruufaha Een, sida caadiga ahayd oo dadka wax u gadan jireen oo uu suuqa marka horeba sii ahaa in ay ahaato Een, hadda xilliga la joogo xilli wax laga bedeli kara ma ahan raashin hor loo idin yimid ma jiro Ee, duruufaha roobka iyo waxaan ilaahay baa keenay iyagaba dadka aad moogtahay waxa gadaysaan dhibka uu ku dhacay marka intaas baan rabnay inaan la socodsiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin sidaas oo sidoo kale xogo waxaan helaynaa een, qolooyin kambaniyaasha w f b raashinkeeda bixiya in een, wax ka bedel ay ku sameeyaan ayaga laftooda raashinada dadka ay siin jireen howlaha iyadan lama aqbalayo dadka sida caadigeeda raashinka ay qaadan jireen iyo wixii dadka ay lahaan jireen marna in la siiyo cid wax ka bedeli karta ma jirto insha allahu tacaala howlahaas yaan lagu moogtahay lagu qatalmin dadka dhibaatada roobka iyo moogtahay duruufaha iyo qaraxyada iyo weerarada al-shabaabka ay gaarsiiyeen in ganacsadina ay moogtahay kaga faa'iidaystaan ma ogolin dadkana ma xamili karaan howlahaas si isku mid ah si toos ah siday ahaan jirta dadka waxaa looga gejira looga gado kambaniyada ee ganacsada caadiga dhammaan intaas oo dhan aad baa u mahadsan salamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu